Maamulka degmada Xamarweyne, waaxda nadaafadda iyo bilic soo celinta maamulka gobolka Banaadir iyo waaxda gaadiidka dowladda hoose ee Xamar ayaa olole nadaafadeed oo wadajir ah ka sameeyay xaafadda oo awayska ee degmada Xamarweyne. Ujeedka ololahan nadaafadeed ayaa ahaa sidii loo heli lahaa caasimad ka caagan qashinka isla markaana leh ildoogsi. Agaasimaha guud ee waaxda nadaafadda iyo bilic soo celinta maamulka gobolka Banaadir, Maxamed Suudi ayaa sheegay in waaxda nadaafadda ay ka go'an tahay sidii ay u soo celin lahayd bilicda caasimadda balse waxa uu tilmaamay inay muhiim tahay iskaashi dhex mara waaxaha nadaafadda maamulada degmooyinka gobolka Banaadir.
maanta waxaan joognaa degmada xamarweyne gaar ahaan xaafadda aaweska xeebta Een, halkaan oo ololo nadaafadeed oo ballaaran aan ka sameynay saaka subaxii ilaa hadda aan joogno oo barqa ah oo shantii ay sii dhaafayso saacaddu qorraxduna ay nagu soo kululaatay Ee, waxaan halkaan ku aragnay runtii wax aan caadi ahayn waaye waa wax ninka la yidhaahdo ummadda soomaaliyeed ayse ku farxayn markay arkaan xaafaddan waa xaafad qadiimiya Ee, waa magaalo xeebeedkii muqdisho waa meelihii loogu talagalay in lagu soo dalxiis tago waa meelihii dadka ay nasiinada iyo ay ku dareemi lahaayeen jawi degan laakiin qashin qub loo bedelay waxaana ay ka kaalmaysay ka faa'iidaysteen xaafaddan xayndaab waayo oo laamigii iyo dadkii meeshay marayeen waa ka qarsantaa waa kusoo qariyeen waa meel baddii iyo derbiyadii guryaha u dhexayso waa meel een, xiran oo, oo, oo gaadiid xataa soo geli karin lug iyo gaari gacan iyo waxba lagu soo geliyay qashinkaasaa arkaysaan oo buurow noqday nadaafad darrada ka muuqato derbiyadaana laga soo tuuraa waxaa noola sheegay inay halkaan degan yihiin naafada soomaaliyeed ee seven seven ee ayagu yihiin wax qashinka keenaya meeshaan waxaan rabnaa ayagu naftirkooda waxay u baahan yihiin na- nadaafad waxay u baahan yihiin nolol haddaysan fasiilaadka iyo waxa iska bixi karin shirkaduhu nadaafadda ay ku qaadaan dowladday leeyihiin dowladdooda hoosaa ka caawi doonta waaxda gaadiidka iyo waaxda nadaafadda in laga s- bixiyo iyo maamulka degmada xamarweyne oo iskaashada inaan subax kasta gaari u samayn marka ma loo dul qaadan karo waxaan oo kaleentood runtii ma u malaynayn inay magaalada meeshaan camal jirto annaga laamiyada iyo meelaha xaafadaha la dagaalamayne tan ma ma- saan camal ma u malaynayn marka qof damiir leh waxaan ma uma dul qaadan karaan waa ku- uga mahad celinaynaa maamulka degmada kaalinta muggale oo maanta oo ka qaatay inuu meeshaan nadiif noqoto haddana guddoomiyuhu awaamiirow ka soo saaray waxaan rajaynaynaa inuu dhaqan geliyo